xitaa waxay kusadeenna waa axaadiistaas saxiixee ummaddu ay kula kulantay aqbal ay aqbasho dee waxoogaa yar hadduu jiro ictiraad kuma yimaamo culimmadu ay yidhaaheen heerkii iyaga may gaadhin ay kutu axaadiistooda kala gaadhsaasaan waa in yaroo kooban oo intiqaad ku yimo kollay intaas inta qabuulkan taamka ama caamkii uu shamlinayo maaha ee bal labadaa kitaab iyagaa saxal kutub ah iyagaana ummaddu wixii kulanay kulansadeen oo dhan aqbal ay kula kulantay markaa saas laakiin markaan labadooda la eego oo aan isdhaahno keebaa mudan wuxuu hi walbukhaariyu arjaxu bukhaari baa rujxaan badanoo xagga marka la eego sixada markaynu eegno bukhaari baa kasii raajaxsan kitaabka muslim kolley tarjiixa bukhaari calo muslim ama kutubta kaleba waxa weeyaan un waa marka la eego si guud ama tarjiixu jumla calaa jumla weeye maha xadiis xadiis oo macnuu maaha xadiid kastoo bukhaari ku sugan waa ka raajaxsan yahay xadiid kastoo muslim ku sugan waxaa la helayaa axaadiis muslim ku sugan oo ka raajaxsan axaadiis bukhaari ku sugan bal axaadiis dee iyaga labadooda aan ahayn oo kolkol xadiis iyaga agtooda kuba sugan ka raajax noqdo waa la helayaaye laakiin waa jumlada ama kitaabka si guud isagaa kitaabka bukhaari uga raajaxsan kitaabka muslim marka uu sii tacliiliyo taa uu sii yar fasiray walow aanu dheerayno wuxu uhi liannahu bukhaari ishtarada wuxuu shardiyey fii ikhraajihi soo saarkiisa alxadiida xadiid uu soo saarayo fii kitaabihi hada kitaabkiisan saxiixa ah waa kutubtiisa kale kuma jirto markaa ee waa kitaabkan saxiixulbukhaari la yidhaha ama kutubtiisan kale uu leeyahay heerkeed ma gaadhsiisnee haddaba kitaabkiisan markuu xadiid ku soo saarayo wuxuu shardiyey an yakuuna raawi raawigu inuu ahaado qad caasara mid la samantamay oo la mucaasarooday sheekhow ninkan xadiidka uu ka warinaya sheekhiisa wa habata uu sugnaadayna cindahu cinda albukhaariyi bukhaari agtiisa samaacuhu maqalkiisa minhu isaga wax ka maqlay maaha minhu dee samaacuhu inuu xadiidkaa ka maqlay maaha taas taasi maaha bukhaariina dee shardigiisa maahe waxa weeye waa inuu guud ahaan wax ka maqlayna ay sugnaato walam yashtarid ma shardiyin muslimun muslim athaaniya shardiga labaad ka hore waa shardiye ka labaad ma shardiyin bal iktafaa wuxuu kaaftoomay bimujaradi almucaasara zamantama ay samantameen ama ay isku waqti ahaayeen buu ku kaaftoomay dee maca imkaani liqaa saladan kolley mar kale inoo soo noqon doontaa kalaamkeeduna dee waa halkaas bay culimmadu inta badan ay bal ka hadlaan waana masalo dee rag horena iyo kuwo dambe oo imika waqtiyadeednanbana wax nooc muxaakamo oo kale ahay dee kutub ay intay dee kaba qoreen masaladii ujeedada bal labada madhabood ama labada qowl ay muqaaranaynayeen oo dee nin ibnu rashiid la yidhaha alfihri oo qarnigii sideedaad raggiisii ahaa na adugu dee reer caalim reer tuunisa ahaana kolley kitaab waa kaba qoray oo bal matalan dee taasoo waxa weeye dee kolley la madbaceeye manara kitaabka oo dee maqrib iyo xaggaase laguma madbaceeyey sunanul abyan oo labada sheekh uu isu eegayo labadooda qowl rag dambe imaka mucaasiriinna waan aragnaa way jiraan oo iyaguna wax kaba qorayo dee barhkood kutubtooda iyagana ay madbaceeyeen oo masaladan mucancankan uga jeeda ee rag iyagu bal matalan inkirsanba inay iskuba khilaafsan yihin wax khilaaf dhexdooda uu taa kaba taagan yahayna sanna xaatim doctor xaatim sharif la yidhaha oo kaleyana waa jiraan oo kalaamkiisu kolley kalaam macruufa oo adigu dee ama kalaam jira uu yahay ee bal masaladu insha allahu tacaala way noo dambaysaaye hadalkan ibnu kathiirun haddaan eegno waxay noqonaysaa oo bukhaari shardiyu leeyahy waa sababta tarjiixa keenaysee raawigu dee markaa waa aya raawinkaanu oo dee ruwaadiya dee saxaabigii waa la ogyahay saxaabi inuu yootaa kalaamkaasi ma imanaya waa intii ka dambeysayba sheekhiisu waa ujeedadu ninkan uu xadiidka kaba warinayay sanadkan ay ku kulmeen waa inuu horta ayse soo gaadheen mucaasaradu waa taa isku waqti ay ahaayeen oo dee dad kulmi kara ay ahaayeen haddana intaa kumuu kaaftoomine wa habata cindahu waa cinda albukhaari uu sugnaaday samaacuhu waa ninkan raawigaa maqalkiisa samaacuhu waa samaacu hada raawi minhu min asheekh halkan waxa maaha ujeedadu xadiidkan maanta aan hayno inuu ka maqlayna agtiisa ay ku sugnaatay maye waxawe taas maaha ujeedadu waxa ujeedadu ay tahay bal horta inay ismucaasaroodeen bal mar keliyana haba noqotee inay kulmeen ay wax kala maqleen aan helo oo saxiixiisa waxa dhacda xadiid isagoo warinaya baab dee markaas munaasabo u lahaa ama baab dee kuba warinaya oo xadiidkana raawiga labada raawi ee kala warinaya ay cani u dhaxaysoo kale inuu riwaayo kale la yimaado hadda aan baabkanba kuba tacalluqsanayn ee iyadu samictu ama xadathanii fulan uu leeyahay macnuhu waa si uu caddeeyo uun samaac meesha inuu jiro uu wax ka maqlay xadiid kalaba haba noqoto maaha xadiidkanun hadday marun inuu wax ka maqlay ay sugnaato ninkuna aanu mudalisahayn wixii kalena inuu ka maqla lagu xambaaraya oo la mucaasarooday bal taasi ay sugnaato taasuu shardiyey buu ihi laakiin muslim tan dambe ma shardiyin oo bal iktafaa bimujarad almucaasara mucaasaro mujaradkeeda haddamaha muslim inuu labada nin kol hadday isku waqti ahaayeen ydee markaasun guud ahaan ku kaaftoomayo ee waxa weeyaan labadii iyagoo isku waqti ahaa ay suurtagalna tahy inay kulmeen taas dee ninkiina aan tadlis lagu aqoon waxa weeyaan waxaa lagu xambaarayaa un samaac baa lagu xambaaraya agtiisa sidaay markay culimmadu noogaba soo naqliyeen ee haddii aanay suurtagal ahaynba inay kulmeen nin baa la ogayay inuu dee dhulkan dhinacan bari ee bilaadii islaamta joogay ka kalena dhinacii galbeed buu joogay mar meel ay ku kulmeen kaasna beledkiisii kama iman kana xaggii ma tegin taas iyadu waa wax cad inaanay kulminoo marka aanay imkaanu liqaa jirin isaguba dee mucaasaro kuma kaaftoomayo waa almucaasara maca imkaani liqaa maca imkaani liqaa oo dee kol kol waxaad arkaysaa awqaada qaarkeed laba nin oo isku beled ahaay oo muddo dheer wada joogay beledkiioo haddana culimmada ay leeyihin dee ninkana waa soo gaadhay waana beledkiisii mana hayno iyagoo waxa weeyaan uu dee kaba maqlay waxo uu kaba maqlay laakiin taasoo kale dee kole duu beledkii ahaa ninkana cinaayo cilmi u lahaa bal matalan waa suurtagal inay kulmaan ay wax kala maqlaanuun ee marka aan imkaanu liqaa jirin iyada markaa dee kolley muslimba bal madhabtiisa maaha kolley masaladuna waa masaladan baan leenahay oo dee akhdi iyo raddi kolley iyadu leh oo ilaa waqtigeenan ba dee kalaamkeeda uu iskaba badan yahayba wa min haa huna markaa markaan eegno halkan in arintaasi ay jirto waa masaladii macancanka masalo kaleba may soo qaadin halkan masalada macancanka markan taa eegnaa ama halkan ayaa yanfasilu uu soocmayaa u go-ayaa laka adiga annisaacu nisaaci fii tarjiixi saxiixi lbukhaariyi calaa muslimin muslim saxiixiisa mee bukhaari saxiixiisa in la raajax yeelo muslim laga raajax yeelo nisaaci ahaa imkuu ku kala baxayaa uu ku soocmayaa uu hadhayaaba buu leeyahy kamaa huwa qowl jumhuur sia qowl jumhuur yahay oo markaan masaladan eegno in jaanibkaa la eego dee khilaafkii markaa jiray ma bukhaari baa raajixa ma muslim baa raajixa halkan baaba ah wax faysaloo kala saaraysa oo masaladan baa maxay keenaysaa inuu bukhaari ka raajaxsan yahay waa taas arrinkan baa faysala buu leeyahay wax kala bixinayo oo ah markaa inuu bukhaari ka raajaxsan yahay muslim tan baaba meeshii ay nooguba imaanaysa calaa kulli xaalin waa labada kitaab ee saxiixa wixii ku sugan inuu saxiix iyo axaadiistii intiqaad kuba yimi mooyaane culimmaduna ay qabuul guud ahaanba kulaba kulmeen qolooyinkan shardigan aadba u adkeeyoo kale ama taasoo kale le muslim baa kuba kaaftoomoo kale iyo waxyaala haddana axaadiistii muslim ee guud ahaaneed dee bal martabada labaad ha kaba dhigeenbe ina may ordee lagama saarin saxiixi lagama saarin waa xadiidka saxiixa kana waa xadiidka saxiixa uno kolley masaladu waxay la tahay inaanay wax weynoo saa usii ridan ba ahayn kama huwa qowl jumhuur oo dee maynaa arag axaadiida waxa weeyaan ashkhaas waa suurtagal gaar ah oo sadee abi zubayr oo kale can maalan can jaabir axaadiida saxiixa muslim ku sugan oo axaadiisii dariiqa laysa aanay ahayn oo bacd alculamaa ay yidhaahaan dee waa run oo markaa marka la eego daabidka ay u dejiyeen ama barhkood ay laba yimaadeen axaadiisan dee kalan baa kuba sugan laakiin si guud xadiidkani waa muslim buu kuba suganyaho waa xadiid cancanaysan oo saas markaa kuma aqbalayno cidna may odhan be dhammaantoodba oo xadiidkiisa waa xadiidka dee agtooda maqbuulka ummaduna ay qabuul kulaba kulmeen bal markaa haddii dee tacaarud yimaado una waxa loo baahdaa un tarjiixu waa markaasun kama huwa qowl jumhuur khilaafan iyadoo la khilaafayo ama mukhaalifiina liabi caliyin inaysaburiyi sheikh alxaakim wa daa'ifati min culamaai algarb inagoo khilaafayna buu leeyahay ninka abi cali inaysaburi la yidhaaho xaakim sheekhiisa ayo laga soo naqliye hadal ah dee inuu aanu ogeyn ama aanu jirin kitaab ka sixo badan kitaabka markaa muslim ka sixo badan cibaarada haddaan dee curfiga eegno wuxuu keenaya kitaab la siman inaanu jirin haddaan luqa ahaan la eegno dee kitaab la siman ma anfiyaye kitaab kasii sarreeya ayuunbaabu anfiyey bal iyo wadaa'ifati min culamaa laba qarbi oo culimmadan reer galbeed oo iyaguna barhkood laga soo naqliyo ibnu xasmi ay kaba mid ahaayeen walow la yidhaa hadalka ibnu xasmi waa xagga xusna siyaaq iyo habka uu alifay iyo se uu axaadiida u ururiyey dee isagaa kaga horeeya markaa muslimo waa xagga sinaacada xadiidka u laamayaaye xagga sixada maaha hadalkaa ay dhahaan bal muhimku taas weeye waana masale inoo dambaysan bal xagga cancanadu tan tarjiixa labada kitaabdee halkan aan ku dhaafayna uma ina albukhaariya muslima bukhaariya muslim lam yaltazimaa ismay laazimin biikhraaji jamiici maa kii dhammaantii inay soo saaraan yuxkamu la xukumayay bisixatihi sixadiisa ee min alaxaadiidi axaadiida macnaatana waa masale muhimee bukhaariyo muslim may soo saareen ama may islaazimin maye axaadiidta saxiix oo dhan inay kitaabkooda ku sheegaan waxay iyagu yidhaaheen anagu axaadiisa saxiixaan urinna waxaan saxiixayn ma sheegayno laakiin may odhan saxiixii waxba kama tegayno saa daraaddeed axaadiis badan oo saxiixa oy ka tegeen baa jirta marka arrintan dee bacdigood kolkol aan aragno wakhtiyadeedna baan aragnaa dadkan wax qoro barhkood oo kale kolkol xadiidkee iyaga aan cajabin bay diidayaan oo markaas odhanayaan xadiidkan bukhaariiyo muslimo soo saarin macnaa kol haddaadan soo saarin dee xadiidka la aqbalaya maaha waa kalaan faariqa uno macnaa iyagu ismay laazimin inay wax kastoo saxiixa soo saaraan ee waxa weeyaan xadiidka soo saxiixa ay dhammeeyaan waxay islaazimayaan wuxuu xadiidka sheegayaan inuu saxiix noqdo un lam yaltazimaa biikhraaji jamiici maa kii dhammaantii inay soo saaraan yuxkamu la xukumayo bisixatihi min alaxaadiid isaga sixadiisa loo xukumayo min alaxaadiidi axaadiida fa inahumaa iyagu qad saxaxaa waxay saxiix yeeleen axaadiida axaadiid laysat fii kitaabayhimaa markaa taasna hadalka aan sheegayo barhkood dee kaba dhacday oo dee rag kala duwan bay kaba dhacday oo kolley mucaasiriina xataa hadal qardaawiya meela qaarkood saawa ah dee meel uu lahaa hadal bal markaa intaasi iyadu kolley meesheeda ma laha ma hadal waxay la tahay maaha ictibaar leh waayo waxay saxiix yeeleen axaadiida axaadiid laysat fii kitaabayhimaa labadooda kitaab aan ku sugnayn aan labadooda kitaab ku sugnayn bay saxiix yeeleen kamaa yanqulu tirmidiyu tirmidi suu soo naqlinayo iyo wagayruhu can ilbukhaariyi oo tirmidi had iyo goor waa soo naqliya tirmidi bukhaari wuxuu kaba soo naqliyaa tirmidiga keyrkiiba tasxiixa axaadiida axaadiida tasxiixeed ama axaadiida saxiixyeelkeeda uu saxiix yeelay laysat cindahu kitaabkiisa inaan kaba helayn bal xataa muslim aan kuma sugnayne bal fi sunani wagayraha waa xadiid tirmidiba soo saaray oo isagu wariyey ayuu bukhaari kasoo naqlinaya intuu qaala muxamed yidhaah ama sa'altu muxamedan yidhaaho muxamedku sheegayaana waa bukhaari oo sheekhiisii ahaaye inuu saxiix yeelay xadiidkuna sunan baabu kuma sugan yahay ama keyrkeed bal fi sunani wagayriha saa daraaddeed marka horeba axaadiista saxiixa way ka badantahy dee labada kitaab iyaguna may odhan waan wada sheegaynaa ee wuxun bay yidhaaheen anagu xadiidka saxiixa ubaaban wixii aan qorayna uu noqonaya xadiidu maa fi saxiixayni min alxadiid intaer baan ku dareen qaala ibnu salax ibnu salax wuxuu yihi fa jamiicu maa fi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugan dhammaantii bilmukarari marka lagu daro axaadiista soo noqnoqonaysaoo kolkol toban gorin ka badan uu xadiidkii soo celiyo sabcatu alaafi xadiidin toddoba kun oo xadiid wa mi-ataani wa khamsatun wa sabcuuna xadiidan iyo laba shan iyo toddobaatan adugu bal taas kolley imaka markan kitaabkan la tarqiimiye maxamed fuaad cabdilbaaqi tarqiimiyey tiradan way ka siyaadsan tahay oo dee toddoba kun iyo dhowr markaa waa ka badan yahay labadan boqol waana arki kartaan dee tarqiimka waa kan imaka iska mutawafirka xafnu xajarna isagu taxriir buu ku leeyahay xagga hoosuu idinku yaalaay idinkaa eegan muqadimada waxa kuba sugan marka isaga dabdintiisii iyo tirintiisii weeye walow imaka aanu maxamed fuaad cabdilbaaqi tarqiimkiisa muslim mukararka iyo keyrkii uu kala saaray laakiin bukhaari ma kala saarina xadiidka si guud buu u tiriyey wa bikayri lmukarari marka aan mukararka aan laga saarana arbacatu alaaf taasna waa hadalkii taysiirkana aan kusoo aragnay waa hadal aan muxarar ahayna sidaan soo sheegnay halka hoosena bal kii aan intaan mukararka ahayne bukhaari kuba suganna waa ka xagga hoose idinku sheegaya eegta wajamiicu maa fii saxiixi muslim bilaa takraarin muslim saxiixiisa waxaa ku sugan marka la saaro axaadiidan iyo duruqdan badan uu soo celceliyo naxwi arbacati alaaf adigu dee iyaguba taas bay yidhaaheen waana hadal nin hore axmed ibn salaba ah la odhanayay ay yidhaaheen maxamed fuaad cabdilbaaqi markii inuu tarqiibiyo tarqiimkiisan imakana saddex kun iyo saddexiyo soddon baa axaadiida inoogu sugan ay tahay ee uu markaa uu duruqdoo dhan aanu tirin ee xadiidkii mar keliya uu soo tiriyo ama duruqdu aad bay ugaba badnaanaysa aziyaadatu cala saxiixayn wallahu subxaana watacaala aclam محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الزيادات على الصحيحين زيادات كما حديث أدو ده كبحسنيد بخاري مسلم صحيح هيد meelaha aan kaba qaadanayno iyo kutubta madaanteeda iyo meelaha laga helayaa taas buu ka hadli doonaa kolley masaladana waxay ka ratimaysaa masale hore uu inoo soo sheegay oo ah inaan bukhaari iyo muslim aanay islaasimin xadiidka saxiixa ama axaadiidta sixo loo xukumaya dhammaanteed inay soo wada saaraan oo saa daraaddeed dee waxa weeyaan un waxay islaasimiyeen xadiidkay kitaabkoodan ku sheegayaan ee ku soo saarayaan inuu saxiixu noqdo taas bay ahayd ee xadiid kastoo saxiixa inay wariyaan oy soo saaraan taa iyada ismay laasimin kutubtooduna ama labadooda kitaabna axaadiidta ku sugani waa axaadiidta saxiixe ee ma aha axaadiistii saxiixayd dhammaanteed inay ku sugan tahay labada kitaab markaa kol haddii axaadiida saxiixa oo bukhaari iyo muslim aanay warin ay jiraan bal meelaha laga helaya axaadiidtaa saxiixan ka qaadanayno tiibuu cunwaankan ama masaladan iminka inoo bilaabmaysa weli xadiidkii saxiixa ahaa baynu furuucdiisii iyo waxyaalihii ka ratimayay kuba jirnaaye tiibuu sheekhu u soo dhigtay markaa wuxuu yihi raximah اllahu tacaala waqad qaala alxaafidu abuu cabdillaahi muxamed bnu yacquub bni اlأkhram wuxuu yihi ninkaa xaafidka ah kunyadiisuna ay taa ahayd abuu cabdillaahi magaciisana waa kan inoo sheegay ibnu اlakhramna aad baa macruuf uu ugu ahaayo uu kuba shuhuroobay oo nin kaleo iyadna abubakr ilasam la odhanayay oo xaafid isna nin muxadis oo musnid oo meelo badan loogaba tegay ahaa bilaad markaas ayaa isaga oo maxamed ibnu yacquub oo isku waqti ahaayeen labadooduna xaakim ay wada sheekh ahaayeen baa isna maxamed ibnu yacquub magacan ay wadaagsadeen ee kollay ta lagu kala saaro ay ku kala duwan yihiin waa isku daba qaybna abilcabaas il asom baa la yidhaahaa oo kollay kutubtan shaaficiya ninkii rabiic kaba wariyey buu ahaa waxa weeye dee khaasatan ruwaadiisii ugu mashhuursanayd ninkana ibnulakhram baa la yidhaha haddaba ibnulakhram baa wuxuu yidhi qalla waxa yar maa yafuutu waxa dhaafaya ka tegaya albukhaariya wa musliman bukhaariya muslim waxa dhaafaya ee min alaxaadiisi asaxiixati axaadiisii saxiixayda naa xaafidkaa in akhram la yidhaaho maxamed ibnu yacquub baa isagu wuxuu yidhi axaadiidta saxiixa ee bukhaari iyo muslim aanay warin ee markaa labadooda kitaab aan ku sugnayni aad bay u yar tahay oo markaa saxiixii intii badnayd way sheegeen waxa dhaafay ay kaba tegeenba waa wax kooban marka loo eego inta ay wariyeen intaas buu idhi kolle cibaaradan iyo wixii kuba tacasusay oo muuratay sirkiyana waan kuba soo aragnay waqad naaqashahu wuxuu yidhi markaa ibnu kathiir baa leh ina akhram waxa hadalkiisan dee uusan yidhi dee waxa weeyaan intuu hadalka keeniyo nadar muujiyey la munaaqashooday oo taa kula niqaashay ibnu salaaxi ina salaax oo kitaabkiisan uu kitaabkanba mukhtasar u yahay fii dalik waa fii maddacaah waxaan uu sheegtay waa axaadiidta saxiixa ee ka baxsan bukhaari iyo muslim ee dhaafayba inay wax yar yihiin taas ayaa waxa weeye uu kula munaaqashooday wuxuu dee markaa ujeedadu waa ku bushiyey oo wuxuu leeyahay ibnu salaax axaadiidta saxiixa ee bukhaari iyo muslim dhaaftay ma yara oo wax yar ma aha ee iyaduna way badan tahay taas buu yidhi oo niqaashkiisu uu ahaa marka xujana wuxuu ama dee taasna daliil ahaan u daliishaday arrintan uu inoo soo wado kollayna halkan dee sooma naqline waateyna uga soo aragnayna kitaabkii hore inuu nawowi isaguna uu lahaa shanta marka la isku daro waa bukhaari iyo muslim iyo abi daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja markaa waa ka baxsan yahay axaadiista saxiixee dhaafaysa way yar tahay balse udidee kutubtiisa wuxuu kaba dhigaa hadalka in nawowi lagaba aqbalo sadee alfiyadiisa iyona kuba sugan kolley tadriibkiisa iyo waxaanan hore uga soo naqlin oo kitaabkii taysiir dee aan kusoo sheegay san filaya weeye dawalo waqti imika ma xusuusnay hadalladeedii in bal markaa kolley tan hore ibnu akhrabna suyuudi oo kale uu ku xambaaray saxiixu maraatib buu leeyahay hoo dee waa isagoo wada saxiixa ayuu kala sarsareeyaa markaa martabada ugu sarraysee saxiixa inuu ibnu akhram u jeedo taas uu u jeedo waa sida suyuudiya uu kuba xambaaro muraaduhu calaa saxiixi akhdan markaa faclami akhda min alxaakim ay fi madkhali oo xaada alxaakim lahaayo saxiixa uu tamadeeye uu qeybiyey buu tii koobaad taas ayuu leeyahay taasaan kaba qaadanaynaa xaafid ibnu xajarna kitaabkiisa nukot uu ku xambaaray hadalka nawowi inay ujeedadu tahay axaadiistii axkaamta ahayd oo xadiidkii axkaamtii adigu axaadiista axkaamta shantaa waxaa dhaafaa inuu yaraya laakiin axaadiis ama tafsiir ku tacalluqsan ama tarkiib iyo tarhiib ama umuuro kale kuba tacalluqsan oon dee axaadiistii axkaamtii maqsuudkayd aan ahayn ee saxiixee laakiin aan shantooda ku sugnayn iyaduna ma yaro ayanu waa hadalkii xaafida uu ku lahaaba balnukat laakiin ibnu salax jaanib kale ayuu kala niqaashayaa masaladana uu kaba eegaya ama dee xujadiisu ay tahay uu markaa kuba radeeyo ama uu ku busheeyo hadalka ibnu akhram waana kan oo wuxuu yidhi fa ina alxaakima xaakim qad istadraka uu wariyey may uu haleeshiistayoo calayhimaa ay cala albukhaariyi wa muslimin bukhaari iyo muslim axaadiisa axaadiis kasiiratan badan wain kaana haba ahaado fii bacdiha axaadiisa uu isagu lahaa bukhaari iyo muslim inay wariyaan bay ahayd oo bal markaa uu leeyahy waa axaadiisa saxiixoo kuway wariyeen laba mida kitaabkiisan mustadraga uu ku magacaabayna uu kuba sheegay barhkeed ha kuba sugnaado maqaalun dee dacfi iyo maqaal ha kuba sugnaadee ilaa laakina annahu yasfu annahu shaniya yasfu waxa u saafi noqon lahu lilxaakimi xaakim u saafi noqon shay-un shay kasiirun badan waa istidlaalkii ibnu salaax iyo ictiraadkii wixii dee ictiraadkiisii hadalka ibnulakhram uu bushiyey wixii xujada u ahaydee uu kuba bushiyey oo wuxuu leeyahay xaakim wuxuu leeyahay kitaab weyn oo kitaabkan mustadraga la ydhaa waana la madbaceeyey dabacaad kala duwan baa lagu madbaceeyey dabacaadkii horena dee lix jusiya baaba lagu madbaceeyey kuwa afara ama shan iyana waaba jiraan ama shan iyo bal haddaba dee shanta kolley mujaladka shanaad faris baabuu yahaybe waa adigu kitaab axaadiis aada u badan uu sheekhaasi kuba wariyey mawduuca kitaabkiisna waxa weeye axaadiistee bukhaari iyo muslim marka la eego kuway wariyeen la mid ah ama dee shardigoodiiba gaadhsiisan oo ay ahayd inay sheegaan oo uu leeyahay waan sheegayaay oo ay ka tegeen waloo dee taasi aanay laasimayno waxaanay u laasimayn marka horeba annagu saxiix oo dhan waan dhammaynaynaa may odhan ee waxaan warinaynaa unbaa saxiixay yidhaaheen oo dee haddii bal marka ay yidhaahaan waxba kama tegayno ayaa la odhan lahaa kanba waad ka tagteen oo kanna waa ka tagteen kanna waa ka tagteene kol hadday leeyihiin may annagu wixii aanu warinaynay waa saxiixuun wax saxiixoo aan ka tegaynaana waa jiraa si aanu kutubtii aanay u weynaanba ama istiicaabkeeda kitaab lagu istiicaabayaaba waa adkaanaya dee horta istidraagiiba markaa kollay wax dee iyagii laasimaya ma aha taasi waa bal markaasna isaguna haddana bal taas haba ahaatee isagoo marka hore yidhi dee axaadiis iyagu kuwa lamida ay soo saareen bal ama ruwaadooda ha u jeedo ama axaadiisa nafteeda ha uga jeeda ayaan soo saarayaa taa nafteeda isma iltisaaminoo si fiican uma ilaalin waayo axaadiisa warinayo kol wuxuu yidhaahaaba dee waxaa xadiidkan waa calaa shardi lbukhaariy shardayi lbukhaariyi wa muslimin walam yukhrijaahu buu kolka cabira kol wuxuu odhan calaa shardi lbukhaariyi walam yukhrijhu kol sharda muslim kolna waa axaadiis aan shuruudoodii xataa isaga ra'yigiisii aan gaadhsiisnayno uu saxiixulisnaad iyo ama saxiix iyo kaba cabiro laakiin dee awhaam iyo aqlaada kala duwan baa kaba dhacayoo axaadiis badan oo bukhaari iyo muslim kitaabkoodii ay ku wariyeen ayuu isagu dib u dhigtay iyaday taasi waham tahay oo bal markaa iyagii baaba dhigootaasi maxal isdiraag bal markaa maba aha axaadiidka bal markaa maqaal uu ku sugan yahay kaba tegeen dacfigeed iyo waxyaalo ayuu isagu bal markaa intuu saxiix yeelay ayuu haleeshiiso taasi wax laasimaya maaha waxyaalaha laasimaya bal markaa waxa ay tahay kollay wax kooban bay noqonaysaa ee dee shardigoodii gaadhsiisna marka wuxuu leeyahay adigu sheekhu ibnu salaax baa leh axaadiidta barhkeed maqaal ha ku sugnaado barhkeedna wax qalad isaga uga dhaco iyagiiba kutubtoodii ku sugan haba ahaadee haddana kitaabkii waa badan yahay oo axaadiistiisi waa kumayaaloo dee axaadiis badan oo saxiixa oo khaarija saxiixayn markaa noqonaysa ayaa ayaa kitaabkii u saafi noqonaysaoo taasi waxayna tusaysaa saxiixa ay ka tegeeni inuu badan yahay ee wax yar aanu ahayn oo yasfu lahdun waa shay-un kasiiru min alaxaadiidi saxiixa ayaa haddana marka ictiraad iyo naqdigii iyo wax la daciifiyay iyo bal wax mawduuc lagu tiriyey iyo umuuro badan kitaabkii laga saaray iyo wixii iyagu ay wariyeen marka haddana axaadiida saxiixa la eego oo dee qeyb dhanba haddana soo hadhayo axaadiis badan saxiixa meeshii jiraysa taasna waxay daliil u noqonaysaa ma xujo in dee bal markaa axaadiis badan oo saxiixoonay warin ay jiraan waxa iyaga dhaafayna aanay marga yarayne ay badan yihiinba taasi waa hadalkii ibnu salaax qultu waa niqaashkii isaguna ibnu kasiir wuxuu yihi fii haadaa nadarun arrinkan iyada uu ibnu salaax sheegay nadar baa ku sugan waa ictiraad marka la eego ibnu kasiir xaggiya nadarkiina muxuu yihi fa innahu xaakim yulzimuhumaa bukhaari iyo muslim wuxuu laasiminayaa biikhraaji axaadiise axaadiisa soo saarkeed laa talzamuhumaa aan iyaga laasim ahayn oo iyaga dee waxa laasimayo oo ay ahayd inay sheegaanba aan ahayn buu isagu ka dhigay leeyahy maxay u soo saari waayeen kaba maxay u warin waayeen lidacfi ruwaatihimaa ruwaadooda dacfigeed cindahumaa waa cinda sheykhayn ay daciiftay daraaddeed aanu laasimaynba ikhraajkoodu aw litacliilihimaa daalika ama cilayn ay taa cileeyeen oo dee axaadiistaas ruwaaddu yaanay dacfiba lahaaninbe laakiin cillo kale oo mancinaysa xadiidkan in la soo saaro kitaab saxiixa laguma soo saaro ay kulansadeen oo dee adigu cillo uun ah cilooyinka kala duwan ee axaadiidta taasiir kuba keenta ama sixada kaba horjoogsata adigu bal niqaashkiisana waxa ay tahay hadalka ibnu kasiirna kaba muuqanaya axaadiista dee isaga waxa weeyaan kitaabkan kuba sugan ee iyaga dhaaftay ee kitaabkan u saafi noqonaysaa inaanay sidaa uba badnayn oo ay yar yihiinba oo waxaana uu leeyahay dee axaadiis waxaan iyaga inay soo saaraan laasimeen buu laasiminayaa horta axaadiis badan oo wariyeenba wahan bay uga dhacday inuu kitaabkiisii dib uguba sheego gees kalena wuxuu leeyahay axaadiistee dacfi ku sugan yahoon yarayn oo aada u badan oo ama dacfi ruwaadiiba uu kuba sugan yahay bal kitaabkiisa markaa xagga ducafada uu kuba daciifiyo ragga qaarkood sida cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo kale oo uu axaadiistiisa aada halkaa ugu daciifiyo halkana axaadiis kagaba wariyey ama yaanay dacfiba jirinbe cilo ama tabliis raawiha kaba timaado ama ikhtilaadkii oo dee qabla bacda alikhtilaad lagaba wariyaha kaba timaado tadliiska aan la cadayn cancana dee tasriixii samaacaanu jirin ha kaba timaado umuuro kaleba ha kaba timaado laguma cileeyo ruwaadu ruwaad siqaada haba ahaadeen ayay kulansadeen waa axaadiis cilo leh ciladan daraaddeedna loogaba tegay ama ay labada sheekh ugaba tegeen calaqal haddii aanay xataa iyag dee ciladan daraaddeed dee aanay ugaba tegin oo dee kutubtooda intii ay kuba sheegayeen way sheegeenbe laakiin ciladan ay leeyihiin daraaddeed aan saxiixiiba u haleelayn umuuro sidaasa aada iyo aada u badan buu leeyahay marka waxaa dee soo hadhaya wax yar bay noqon kollay masalada mar labaad buu xaakim ku laabmi doonaa soona celin doonaa kalaamkiisana bal markaa dambe ayaan eegi doonaa isaga iyo dee shaksiisi dahab iyo kalaamkooda markaa dambe aan eegi doonaaye laakiin ictiraadkii ibnu salaax buu adigu niqaashkiisaniya xaakim uu inoo soo laabmi doono haddii a la yidhaaho walow dee bal xoogaa yar inooga soo laabmi doono xaakim haddaan halkaa ku dhaafno oo dee meesha ay inoo taalo iyada axaadiista saxiixa ee bukhaari iyo muslim kaba baxsan meelaha laga helayo waxaa ka mid a xaakim musadargiisa laakiin isagu maahawn inaan kitaabkii xadiidkan ku aragnay ee uu isagu ka cabiray bukhaari iyo muslim shardigood weeye ama midkood uu yidhi ama uu si kaleba u saxiix yeele aan sidaa u qaadanayno haddii dee iyagu ruuxu uu nadar ehelkii yahay rijaashan uu dee aqoon intuu u leeyahay uu hagaag u dabdin dabdigood iyo cadaa uu inoo soo talkhiisin doonaa marka halkan kuma joogsan doonee ibnu salaax taas buu inoogu tacriifiyey oo markaa talkhiiskiisana waan sugaynaa ibnu kathiir markuu qoltuu yidhaah inoogu talkhiisin doono tani ictiraad maahae waa talkhiis ahaanun uma akhada wuxuu bilaabay gudagalay waa ibnu salaax yubayinu inuu caddaynayo fawaa'idahu fawaa'ida tacriifkani leeyahay bal can awsaaftan uu sheegay ee tacriifkan qeybaha ka ah waxyaalaha ka dhalanaya ee lagaga ixtiraasaya mid kastaba ee haddii dee kaa iyagii markaad kan la sheego waxyaalaha ka baxaye aan saxiixiye markau adigu niqaashkiisaniya xaakim uu inoo soo laami doono haddii ala yidhaaho walow dee bal xoogaa yar inooga soo laami doono xaakim haddaan halkaa ku dhaafno oo dee meesha ay inoo taalo iyada axaadiida saxiixa ee bukhaari iyo muslim kaba baxsan meelaha laga helayo waxaa ka mid a xaakim musadargiisa laakiin isagu ma ahawn inaan kitaabkii xadiidkan ku aragnay ee uu isagu ka cabiray bukhaari iyo muslim shardigood weeye ama midkood uu yidhi ama uu si kaleba u saxiix yeele aan sidaa u qaadanayno haddii dee iyagu ruuxu uu nadar ehelkii yahay rijaashan uu dee aqoon intuu u leeyahay uu hagaag u dabdin dabdigood iyo cadaa ibnu salaax taas buu inoogu tacriifiyey oo markaa talkhiiskiisana waan sugaynaa ibnu kathiir markuu qoltuu yidhaah inoogu talkhiisin doono tani ictiraad maahae waa talkhiis ahaanun uma akhada wuxuu bilaabay gudagalay waa ibnu salaax yubayinu inuu caddaynayo fawaa'idahu fawaa'ida tacriifkani leeyahay bal can awsaaftan uu sheegay ee tacriifkan qeybaha ka ah waxyaalaha ka dhalanaya ee lagaga ixtiraasaya mid kastaba ee haddii dee kaa iyagii markaad kan la sheego waxyaalaha ka baxaye aan saxiixie markaa noqon ahayn ayuu sheegay iyo wamaxtaraza biha wixii uu kaga ixtiraasay biha bi hadihi alawsaafi cibaaradan sheekhu inoo soo dhigtay dee marka ruuxu daahirkeeda arko wuxuu moodayaa hadal dheer oo ibnu salaax lahaa oo ku tacalluqsan inuu caddeeyo bal daabitkan uu sheegay ow fawaa'idiisa ama bal waxyaalaha kaba dhalanaya iyo ixtiraasaadkiisa inuu jiray oo uu ibnu markaa kasiirna soo ikhtisaarsaday arrinta kitaabka ibnu salaax maanta inoogu suganna kolley taa ma aha wax farq weyn oo halkan ka maqanba ma jirto cibaaradiisii in yar unbuu bedelay bal haddaan cibaaradiisii egno markuu walaa mucallalan dabadeed ibnu salaax yidhi waxay cibaaradiisu ahayd wa fii hadihi alawsaafi ixtiraasun can ilmursali waalmunqadici waalmucdari ilaa aakhiri kalaam ibni kathiir ho intaasu baabayd halkan uu yihi uma akhada yubayinu fawaa'idahu wamaxtaraza biha can ayaa waxaa cibaaradiisu ahaydba wa fii hadihi alawsaafi ixtiraasun can ilmursali waa cibaarada xagga laqbada ugaba dhoweyd oo awsaaftan aan sheegay ee ah almusnad almuttasil naqlu lcadli daabit can ilcadli daabit iyo cadamu shuduud iyo cadamu lcila intaasuu sheegaya awsaafta dee saxiixu leeyeen sheegay ixtiraasun can ilmursal waa cibaaradiisi taas bayd waxay dee an kaga ixtiraasaya oo meeshii markaa ku baxaya mursalkii iyo munqadicii iyo mucdalkii iyo shaadkii oo saddexda hore itisaal la-aan bay markaa dee arrintoodu tahayoo markan la yidhi kii sanadkiisu xidhiidhay ayaa saddexaasi meesha ay kaga baxayaan oonay saxiixii taasaa ka manciyaysa inay noqdaan shaadkii iyo wamaa fiihi cilla qaadixana walaa yakuunu shaadan walaa mucallalan markaa wax ka maqanba ma jirto intaas bay ahayd oo uma akhaduu yubayinu fawaaida markaa fawaaid kaloon ahayn hadalkan uu sheegay oo kitaabkii ibnu salaax kuba sugani ma jirto kollayna dee ninkii heli karaa waa dhib ma laha waa cashar koobanba waxaan aqrinaa muqaaranaduna iyo isweegiduna ruuxa faa'iido weynunbaabay u taraysaabay la tahay haddaba wuxuu sheegay oo uu caday gudagalay inuu fawaa-idii caddaynayo fawaa-idana wuxuu u wadaa uun awsaaftan xadiidka saxiixii leeyahay ama quyuudan uu leeyahay dee mid kastaba waxbaa markaa lagaga ixtiraasayaa oo meeshii waxa weeyaan marka qeydkaa la waayo imanaya oo xadiidkiina markaa haddii qeydkaa la waayo aanu saxiix noqonayn noocyo kaleo kasoo baxayaana way jiraano waa tanba iyo wamaxtaraza biha wixii uu kaga ixtiraasay ayuu sheegay uu bilaabay inuu caddeeyo oo ah can ilmursali mursalkii walmuqadac walmucdal intuba dee horena kutubtii horean usoo aragnay waana inoo iman doonaan kitaabka iyagoo dee kolley markaa lagaga hadli doono mid kasta baxsigiisa ama noociisa uu yeelan doono iyo washaadi shaadkii iyo wamaa kii fiihi dhexdiisa cilatun qaadixa cilo dhaawacaysa oo xadiidka sixadiisii markaa raad ku yeelanaysa ay kuba sugnaatay kusoo baxdee lagaba helay iyo wamaa kii fiihi raawihi raawigiisan warinaya nawcu jarxin dhaawicid la dhaawaco ama la daciifiyey jarxi oo ruuxi dee kuwa hore mursal iyo muqadac iyo mucdal waxay ku baxeen cadam alitisaal ayay ka imanayaan ama itisaalkii cadamkiisii bay ka imanayaan in washaad wamaa fiihi cila qaadixana walaa yakuunu shaadan walaa mucallalan taas oo cadamu shuduud iyo cadamu cilihii bay ixtiraaskeed yihiin wamaa fiihi raawihi nawcu jarxinna halkii caddigii hayaaba ama daabidkii ayaa ruuxu haddaanu cadaala aanay u sugnaano cadaaladiisii dhaawac ku yimaado dee waa la jaraaxeeyo majruux buu noqon haddii dabdigiisii dhaawac ku yimaado isaguna xaggii dabdigiisii buu majruux kaba noqonayaayo wamaa fii raawihi nawcu jarxinna waa alcadli daabid ayaa dee ixtiraaskii ay noqonayaan iyo wixii halkaa haddii la waayo cadli ama daabid cadaala ama dabdi la waayo meesha kaba imanayo raawigaasi inuu noqonayo raawi majruuxa ama cadaala la-aan ha lagu jaraaxeeyo ama dabdi la-aan hadhowna xadiidkiisa uu noqonayo xadiidka aan saxiixa ahayn qaala ibnu salaax baa wuxuu yidhi wahaada kaasi waa ka shuruudan laga helay intana waxba umay dhaxayn baa hadalka ibnu salaax wax weynoo imika uu saaray waayo qaybo dambe wax weyn buu saarsaari doonaa laakiin halkan wax sidaasa ma saarin qaala ibnu salaax wuxuu yidhi wahaada kan muxuu ishaarayaa waa kan dabdiga ama quyuuda laga wada helay tacriifkan uu xadiidka saxiixa inoogu tacriifiyey buu sheegayaa oo wuxuu uhi wahaada xadiidkaa dee laga helay quyuudaas ama shuruudaasi huwa alxadiidu xadiidka weeye alladii xadiidkaasoo yuxkamu lahu loo xukumayo bisixati sixo loo xukumi bilaa khilaafin bayna ahlilxadiid iyadoo wax khilaafa oo ahlu xadiidka dhexdooda ahaaday oo ka shuruuddaa laga wada helaa inuu saxiix yahay ay isku khilaafeen aanu jirin oo xadiidkii haddii maka shuruuddaa shantaa laga helo waa xadiidka saxiixa ayuu leeyahy sixadiisiina waa la xukumayaa ina ahlu xadiidka xadiidka caynkaasi inuu saxiix noqonayana wax khilaaf oo dhexdooda ku sugani ma jirto kol hadduu leeyahay bayna khilaafin bayna ahlixadiid haddana waxaan aragnaa axaadiidka saxiixa axaadiid maye aimada qaarkood ay yidhaaheen waa saxiix kuwana ay yidhaaheen saxiix maaha waaba marka axaadiisii khilaaf baa ku sugan waa kan lana xadiid kol haddii quyuuda laga helo ama shuruudda ina ahlu xadiidku inuu saxiix noqonayo saxe loo xukumayo taasi dee ma jirto dhexdooda khilaaf marka taasu ka jawaabaya sheekuu ishaaraya oo wuxuu yidhi waqad yakhtalifuuna culimmadu inay iskhilaafaan ahlu xadiidku baa la arkaa fii bacdi alaxaadiisi axaadiisa bacdigood maxay isugu khilaafayaan ma shuruudan bay isku diidan yihiin meetaa maaha ma shuruudan xadiidka laga helay barhkood hadal ka keenayaan mee taasna cidi hadal kama keenaysee waxay isugu khilaafayaan liikhtilaafi miskhilaafkoodii ay isku khilaafeen fii wujuudi hadihi alawsaafi awsaaftaa jiritaankeed waayo masalada tasxiixa axaadiidka iyo tadciifkeedu waa masale ijtihaadiya horta oo sidaa fuqahaduba masaa-ishan dee furuucdee fiqiga ah iyagoo adilo haddana ka wada dhaqaaqaya ay isugu khilaafaan ayay culamaa'ulxadiidna bal markaa axaadiista tasxiixoodii iyo tadciifkoodii ruwaadda markay noqoto tadciifkood iyo taqwiyadood ama tasxiixintood ayay isugu khilaafaan oo markaa arrintu waxa weeye bal may iskuba khilaafku maaha shuruudan marka la helo oo la wada helay oo agtoodii uu shuruudan dhem ay isku waafaqeen xadiidkan lagaba wada helay sixadiisa inay isku khilaafayaan taas maahee laakiin shuruudda helitaankeedii ayaa awqaada qaarkeed ijtihaadkooda isku khilaafaya haddaan sooba qaado dabel matalan xadiidkii isagoo sanadkiisa xidhiidhsan yahay oo ruwaaddii ay wada joogaan oona cidi kaba dhicin ayaa imaam wuxuu arkayaa marka la eego ruwaadani dee dad xadiidkan kala wada wariyay oo wada kulmay inay yihiin ama wada mucaasarooday oo xadiidka sanadkiisiinu mutasiliyay waxaa la arkaa bacd al aimana inantaanay mucaasaraba ku kaaftoomin iyagu aanay agtoodii kuba sugnaan midkoodka kale inuu arkay oo uu sida xadiidka sixadiisii ama itisaalkiisii kuba manciyo waxaa dhici karta dee raawi ruwaaddii xadiidkan kaba mida in dee aimada qaarkood agtood marka la eego awsaafta uu leeyahay taa cadaala ay saa uguba sugaan dee barhkoodna dee iyaga halkaa ay markaa khilaaf kaba keenaan in dee wixii cadli looguba xukumayo ruuxan cadaalad loogu xukumayo ruuxii laga wada helay oo halkaa isaga tacdiilkii ama tadciifkii ay suba khilaafaan xagga dabdigiisii ayaad ruuxan dee ruuxna inuu daabid yahay markuu axaadiistiisii eegiyo siuu kuba warinaya ayuu u xukumayaa kuwana dabdigiisii baaba dhici karta inuu yidhaaho dee qadarkii aan wuxugu xukumi lahaa xadiidka sixo ahaan kama gaadhsiisna marka waa shuruudan helitaankeeda la helayo taas bay waxa weeye iyo wujuudkeed ayaa iskhilaafkoodu yahaye marka shardigii la helo inay xadiidkii sixadiisii isku khilaafayaan hadday isla meel dhigaan oo shuruuddii in la wada helay ay isla ogolaadaan guud ahaanba sixadii way u xukumayaan waa xaggaas shardigii ma la helay mise lama helin taas baa masale ijtihaadiya taas baa deeta waxa weeye bal dee waxaa iskaba imanaysa in dee nin imaama loo soo naqliyay raawi jarxinteed la jaraaxeeyey waa mujtahid waa eegayaa bal qadarkan jarxigani inuu qadar mu'asira yahay oo ruuxa cadaaladiisii dhaawacaya inaanu mu'asir ahayn markaasaa wuxuu arkayaa qadarkani inaanu dee wax mu'asir aanu ku ahayn cadaaladiisii oonu raad ku yeelanahayn iyadoo dee mid kale kuba khilaafayo oo se dee shuhuudoo kale ninkii qaadiga ahaa marka dad qadiyo markhaati ka looba keeno ee dee aan markhaati kasta la yska aqbalin sida imika jirte la doonaya ruux cadaala ay u sugnaatay in wax lagu xukumo qowlkii ama shahaadadii taskiyadii oo kale dee cidi taskiyeynaysa eed cid taqaana ay taskiyeynaysay haddii dee cidi bal markaasi ayaa bal ayaa ma in waxa weeyaan jarxigii la jarxinayay ayaa wuxuu eegayaa marka wixii loo soo naqliyo qadarkani mu'asir baa mise maaha waa taasoo kale unbay tana tahay oo markaa halkaasaa khilaafku kaba imanayaae khilaafku kama imanayo shuruudda nafteeda kama imanayo taasi waa mid liikhtilaafin fii wujuudi hadi alawsaaf wa fii ishtiraadi bacdiha walikhtilaafihim halkan cibaaro yar ikhtilaafunbuu dee xadfayo dee cadafkani aan kaga maaranay iyo iskhilaafkooda ay isku khilaafeen baa bal markaa taa ay axaadiista qaarkood isugu khilaafaan fi ishtiraadi bacdiha barhkeed shardinteed oo kolkolba shuruudda qaarkood ayaanay rag shardiyin ama shardigaa wax ka siyaadsan bay shardiyeen kamaa filmursali buuo haddii nin iminka kibaaru taabiciin ama taabiciintii kamid ahayd xadiid uu irsaaliyo sanad itisalaani way jirtaa oo aanu saxaabigii sheegin laakiin aimada qaarkood baa iyadoo dee qarni quruntii mufadalada ahayd kaasi uu kuba sugan yahay waqtigaasna kadib iyo waxyaalahaasi ay yaraayeen ayay wixii taabiciina ay iyagu kor yeelaan iyo rasuulka u kor yeelaan ayay aqbalaan oo markaa halkaa itisaalka uma shardiyaan markaa waxaa meeshii yimi xadiidkii iskumay khilaafin shuruudan laga wada helay sixadiisee laakiin waa shuruudda qaarkood ayay dee shardinteeda iyo shardi la-aanteeda barhkood baa dee khaasatan meelo qaarkood aanay dee itisaalkii markaa sidaasoo kale irsaalkii uba shardiinoo halkaasay markaa ka dhalanaysaa xadiidka naftiisii tasxiixiisii in layskuba khilaafa ee shuruudda nafteeda maaha ee shuruuddan wixii laga helay sixa in loo xukumayo waa waxay isku waafaqsayiin taas way kalamku qultu waxaan idhi waxaa odhanaya ibnu kathiir faxaasilu xadi saxiixi xadiidka saxiixa tacriifkii ama xadiisa waxaa khulaasadiisa ama xaasilkiisu uu yahay annahu xadiidka saxiixi almuttasilu sanaduhu waa kii sanadkiisu xidhiidhay binaqli lcadli ku cadaala ay u sugnaatay naqlinteediiyo warinteedna ku xidhiidhay cadlina asalkiisa hore dee master buu ahaayo sida daraaddeed baan la tafniin oon la jamcin awqaada qaarkeede iyadoo macnahan wasfiga la ilaalinayo ama la milicsanayo waatan cuduuliyo laguma jamciyo marka binaqli lcadl addaabidi oo daabid ah oo waxqabasho leh dabdiguna ama dabdi labaad buu noqda ama dabdi kitaab horeynu kutubtii hore ugu soo aragnay can milihi mid isaga lamida oo isaguna can ilcadli daabid ah uu kaba warinayo xataa yantahiya ilaa uu gaadhayo xadiidkii ilaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uu gaadhi aw ilaa muntahaahu amase halkii uu ku dhammaanayo min saxaabiya aw man duunahu hadduu dee mowquufba yahay ilaa saxaabigii uu ka gaadhi hadduu kalaamka laynoo soo naqliyey taabici yahay kalaamkii maqduuci wuxuu ciddii ka sokaysay saxaabiga gaadhayo muhimku waxa weeyaanuun kolba hadalkan laynoo soo noqlin hadduu hadalkii rasuulkiina waa kii marfuuc ahay waa ilaa rasuulkii la gaadhayo waa in quyuudan laga wada helo dee quyuudiina qayb baa inoo dambaysa ee waa in haddii uu saxaabi uu kuba taagnaana ilaa isagii la gaadhayo waa in dee quyuudaas la helo aw ilaa muntaha saxaabiyin aw man duna walaa yakuunu aan noqon ahayna shaadan ku shaada oo raawi ruwaadiisii ka midi uu dadkii kale ka mudnaa ku khilaafay si aan dee anfiyaysa iyaga riwaayadooda ka hor imanaysa walaa marduudan kula celiyana aan ahayn kolle intani waa iska ziyaado un walaa mucallalan bicilatin qaadixa oo ku isagu la cileeyey cilo iyada dhaawacaysa oo xadiidkii waxyeelaysa ku lagu cileeyeyna aan ahayn waqad yakuunu mashhuuran aw gariiban haddaba xadiidka caynkaasi kol duruqdiisi way tacadudaysaa isagoo kaad shuruudda marka laga helay oo saxiix isagoo ayuu mashhuur la noqon qariibna uu noqon karaa oo markaa macnuhu waxaa uga jeedaa intan looma shardeeyo xadiidkii kol haddii shuruuddaas aan ka helay tacadud ruwaaddiisu ay tacaduday looma shardiyo ee haddii ruwaaddiisi ay tacaduddu duruq kala duwan yeeshayna dee xadiidkii waana dee mashhuur buu noqday waana saxiixi kol haddii shuruuddii kale la aan ka helay haddii uu dariiq keliya leeyahay laakiin dariiqi uu yahay dariiqaa xidhiidhsana inay waxba ka dhicin dariiqaa ruwaadiisu dhammaantood cuduulu duba ay daabidiina ay tahay dariiqaa aan dee waxa weeyaana wax shuduudaya wax cillii aanay gelin dariiqaa keliya haba lahaado qariib ha ahaadee saxiixina uu noqon karaa oo markaa dee shardi maaha sida bacdigood laga soo naqliyey halkan cadad shardi maaha xadiidka tasiixiisa shardi umaba aha bal taas weeyo ah xadiidkii saxiixa tacriifkiisa xaasilkiisa ibnu salaax ma wixii uu sheegay taas bay noqon wa huwa xadiidkanna waa xadiidkan saxiixi mutafaawitun mid isagu kala tagsan weeye oo kala sarsaraynaya oo dee martabo keliya maha isagoo magacan saxiixnimo wadaagsaday ayuu haddana marka la eego ruwaadiisan dee markaa xaggii dabdigii iyagoo wada wadaagsaday bay dabdigii ku kala heer sarreeyaan cadaala iyadoy ka wada dhaxaysoy ruwaadda wada cuduryiin bay haddana halkaa kusii kala sarreeyaan oo waxa weeye dadkan xufaadda ee xifdiga lihi maaha xifdigoodu inuu heer intuu wada gaadhay aan midna midka kale kaga horrayn ee iyadoo xifdigii la wadaagsaday baa la kala xifdi badan yahay iyadoo ruuxani ruuxa muslimka ee dee baaliqa caaqilka taasi iyada waa wasfi dee dadka wada dhaxaynaya ee ka nabadgalay assaari min alfisqi wa min khawaarim almuru'a fisqi ay ka wada nabadgaleen iyo khawaarim almuru'a ayay haddana taa lasii kala cabsi badan yahay oo lasii kala waracsan yahay oo lasii kala xalaalmiiradsan yahay oo xaggaa aada loogu kala sarreeya marka wuxuu leeyahay marka la eego xufaadda aragtidooda meelihiisan iyo khaasatan dee asaanidiisiya taa la ictibaariyo waa ku kala martabo sarreeyaayo khaasatan asaaniidda markaynu eegno dee asaaniiddii iyagoo wasfigan ah cadaala iyo dabdi ay u sugnaatay ruwaaddii ayay halkaa kusii kale xeel dheeriyeen saa daraaddeed baana markaa ruwaad raggii xufaadda aragtidooda xadiidkoodii uu kala sarraynaya haddii tarjiix loo baahdo mar kale ma muuqanayse haddii tarjiix loo baahdo umuuraha laba ictibaarinaya wahuwa mutafaawitun fii nadari lxufaadi fii maxaalihi marka la eega meelihiisa iyo awsaafihiisan dadka xufaada aragtidooda waa wax ku kala sareeya oo ku kala mudan walihaada saa daraaddeed tafaawudkaa jira daraaddeed ayay adlaqa idlaaqeen bacduhum culimada bacdigood asaxa alasaniidi asaniid kuwii ugu saxo badnaa ayay calaa bacdiha calaa bacdi alasaniid ku idlaaqeen waa asaniidda qaarkood oo kolley intan wahuwa mutafaawitun fii nadari alxufaad waxay tawdiica u ahayduun ka hadal lagaba hadlayo culimadu inay kala fadileen asaniidda qaarkood oo barhkood barhka kale ay kaba fadileen iyadoo dee taa laba yidhaaho sawde ibnu salaaxba halkii uu ka tegay cibaaradiisaase waxaa roon inaan sanad mucayana loo xukumin inuu asaxul asaniidii hore aan taa usoo aragnay taas inaan loo xukumin sababtuna kolley dee waa sanad mucayan oo asaaniiddii guud ahaan laga wada fadilo kolley yar sucuubo adag baa kuba sugan sii bal taas ee inaan loo xukumin baa roon haddana arrinta culimadu taa kumay joogsan ama aimaduye aimada qaarkood baa asaaniiddii kala fadilay waxaana iyagu ahayduun dee nin kasta waa raggaa waaweyn ee xufaad ahaa marka laega ijtihaadkood sanadkay isidhaaheen malaa awsaaftan uu kulansaday waa awsaaf marka la eego dadka kale asaaniidda kale ruwaadda kale asaaniidda kale ku sugan heerkay ka gaadheen heer ka sarreeyay kugaba sugan yahay ama uu kaba kulansaday ayaa tafdiilkoodu dhacay awqaada qaarkeedna dee asaaniidday aqoonta weyn usii lahaayeen inta badan degaanadoodiina kuwa badnayd raggii ay yaqaaneen ay aada u jir rabeene dee iyaga agtooda heer aada u sarreeya kuba gaadhay ayay fadileen ay kaba fadileen asaaniiddii dee aanay khibro aada u dheeroo satan ay u leeyiinba aanay uba lahaynoo taasaa kolley qeybna kaba ahayden walihaada adlaqa bacduhum asaxa alasaniid calaa bacdiha facan axmed wa isxaaq axmed iyo isxaaq waxaa lagaba wariyey inay yidhaaheen asaxuhaa asaaniidda kuwa ugu sixo badani azuhriyu can saalimin can abiihi oo marka la eega axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahawey ama isxaaq ibnu ibraahim labadaa imaameedee rafiiqana ahaa iyagu waxay raajax yeeleen oy asaaniidda kale ka raajax yeeleen oy ku tiriyeen inay asaxa alasaniid tahay waxa zuhri warinayo ama zuhri oo can saalimin saalimna waa saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar can abihi abihina waa cabdillaahi ibni cumar sanadkaas bay ku tiriyeen asaxa alasaniid inuu yahay wa qaala caliyu bnu lmadiniyi walfallaasu cali bnu madini wuxuu yidhi iyo imaam kale oo xaafidoo fallaas la ydhaahaa alaa dee bayca alfuluus iyo waxyaalahaas iyo waxaasuu ka shaqayn jire camr bnu cali ayaa la ydhaahaa calina aabihii bay nisbadiisii tahay ibnu madiine cali bnu cabdillaahi ibnu jacfar baa la yidhaha dee taas buu ibnulmadiini baa aada u calam ugu yaho haddii cali bnu cabdillaahi la yidhaha waxaa la arkaa in badanba dadka inaanay garan waxay labadaa imaamna yidhaaheen asaxuhaa asaaniidda kuwa ugu sixo badani maxamed ibnu siriin can cabiidata can caliyin bal labadaa imaamna maxay raajax yeeleen ay asaaniiddii kaleo dhan ka raajax yeeleen maxamed ibnu siriin oo kolley dee waa imaamkii ahlulbasra ama qariinkii xasanulbasrina waqtigiisii cabiidat bnu camrin isalmaanna waa taabici weyn siu maxamedba taabici u yahay laakiin waa taabici weyn oo mukhadrama asxaabtii calina ahaa can caliyin cali bnu abi aalib isaguna sanadkaas bay raajax yeeleen wa can yaxya bni maciinin yaxya bnu maciinna isna waxa lagaba soo naqliyey inuu yidhi asaxu hal acmashu can ibraahima can calqamata can ibni mascuudin asaaniidda waxa ugu sixo badan oo ugu raajaxsan acmash sulaymaan ibnu mehraan oo sikaaru taabiciin ah adugu taabiciin wuxuu ka arkayba saxaaba wuxuu ka arkay anas iyo xataa riwaaya kuma lehe waa aragti unbaaba hayde waxa weeyaan dee jaanibkaasunbaa dee tataabici loogu tiriye acmash oo sulaymaan ibnu mehraan la ydhaah ibraahim oo ibraahim ibnu qays nakhaci oo isna imaam macruufa ah calqamata calqamata ibnu qays oo dee isaguna waa dee abtiyadii ee bal markaas ahaa oo dee sheekhiisi oo dee isna imaam macruuf ah can ibni mascuudin bal markaa isagu ibnu maciinna wuxuu raajax yeelay sanadkan ah alacmash can ibraahim can calqamata can ibni mascuud can ilbukhaariyi bukhaarina isna waxaa lagaba soo naqliyey inuu yidhi asaxuhaa asaaniid kuwa ugu sixo badani maalikun can naaficin can ibni cumar waa silsiladii la baxday silsilatu dahab oo bal markaa culimo kalena qowlkood ay tantay khaasatan bukhaari kaba dambeeyey markaa maxaa iidna uu yidhi asaniid waxa ugu heer sarreeya oo ugu sixo badan ugu raajaxsan maalik can naafic can ibni cumar zaada bacduhum barhkood baa wuxuu siyaadiyey waa imaam dambe oo abuu mansuur cabdilqaahir ibnu daahir atamiimi la yidhaaho ayaa muxuu siyaadiyey ashaaficiya can maalikin aduu dee kol haddii dee asaxul asaniid laga dhigo maalik can naafic can ibni cumar shaaficina marka la eego dadkii asxaabtii maalik iyo xertiisii ninkii ugu mudnaa uu yahay haddii sanadka aan wax kusii darno muxuu noqon waa ashaaficiyu can maalikin can naafic can ibni cumar xaafidka isna macruufkii calaa-i laydhaa iyo sibki oo kale isna waa taajhudiin kitaabkiisa dabaqaadka labadaasna waxay hadday waxay dhahaan silsilada haddaan sii kordhino ama sanadkaa sii kordhino waxaan odhanaynaaba asaxul asaniid waa axmedu can ishaaficiyi can maalikin can naaficin cali bni cumaroo ee shaafici ciddii la kulantay wax ka warisay ama asxaabtii iyo xertii ahayd ninkii si kastaba ugu mudnaa waa axmed ibnu xambal marka haddaan sanadkaa sii kordhina taasuu noqodo taasna rag aada u muddabeeyey waa calaa iyo ibnu subki iyo si iyagu ay yidhaaheen kitaabka imaam axmed ee aada u waasacay axaadiistiisu soddonka kun ay kuba dhowdahay dee haddii macaamukaraadkeeda leegana dhici karta inuu kala siyaado kitaabkaasna wax xadiid oo sanadkaa lagu warinayo walow layidhi waa afar xadiid oo kale uu laysu geeyay oo beec ku wada tacalluqsanaa mid keliya ayaa kuba sugan oo macnaa xadiidee uu axmed wariyu shaafici ka wariyey shaaficina maalik maalikna naafic naafic cina cumar duruq kale way jirjiraysaaye laakiin silsilada bal taas bay dhaahno idani waa litacliil idcille huwa shaafici ajalu man shaksi ka ugu mudan weeye ama rawaa wariye canhu can maalikin kaba wariyo dee kol haddii sanadka hore aan silsiladii asaxla saaniid kaba dhignay markaan cid kusii darno dee waa isaga iman haddii cid lagu sii darana axmed baa iman bal markaa intani waa xagga hoosena waynu eegan doontaan haddii ala idhaah kolley kitaabkana dee ibnu kathiir maya waxaan ujeedaa axmed maxamed shaakir raximah llahu tacala oo kale tacliiq buu kitaabka u yahay dee kalaamkan unbuu wixii uu isagu bal markaa kol uu dheereeyo kol uu gaabiyaba tacliiqinayaa laakiin macno sharax kaba muuqato alfaadii qabanayo kolkol iyo taasi kitaabku markaas maaho kitaabkii ma sharxanaan xataa sharax dambe a sacilxafiif la yidhaho nin mucaasiri leeyahay isaguna dee waxa weye intuu intan saaray shaakiri uu xadfay walow dee kolkol uu isaga uba laabmo ayuu tacliiqaad uu leeyahay isaga naftiisa ta ka muuqataa waa taasoo kitaabkii dee macnihii sharaxa ee shuraax lagu yaqaanay iyo wadiifadii sharax kolley maaha ee waa wadiifo tacliiqun marka uu dheeraynayaa asaaniiddii wixii kale la yidhi buu kusoo daraya ina halkan in koobanbaa inoogu sheegan kuwa isagoo xagga axmed shaakir xaggiisa uu isagu kuba daray oo dee barhkoodna aan dee waxaa markan eegno culimada la arkay intooda amaan ma aanin laguba waafaqayn baaba jiro asaaniidda wasaxul asaaniid kuba tirinaya waxaa kaba mida camr bnu shacayb can abihi can jaddihi oo isagu leeyahy walxaqu anahu min asaxi lasaaniid walow dee culimadu kolley ka ay heer xasanuun ee qolooyinkan ama tasxiixiyaa waa jiraan sida tirmidiyo qolooyine laakiin markay dee ay tirinayaan xadiidka xasan lidaatihi martabada ugu sarreysa ay bal markaa kaba dhigaan oo aanay dee heerka asaxal asaaniid kolley aanay gaadhsiin kala macruufana loo barhkood xataa ay dee isu xidhiirkan canabiya canjadidaba kalaam ay kaba keenaan umuuro saasi waa jiraayo macnaha waxaan leenahay waxaan uu soo wada naqliyo o dhan dhowr uu isagu kordhiyo ayaa jirta dhowrkaasna waa wax dee niqaash kaba iman karee sebel wixii la yidhi waa soo ururiyey isagoo dee inta badan ba umuurahani ay ku sugan yihiin tadriibu raawi oo kolley uu badankooda uu kasoo naqliyey waxaana jirta dee siday culimmadu yidhahaan waxa roomba in layskaba daayo dee sanad keliya inuu makansado ama tarjamo mucayani ruux kastoo ruwaadiisii ka midi heerkii ugu sarreeyey dabdi iyo cadaalo isagoo dadka kale oo dhanna kala wada horeeya taasi waa shay mutacadira marka in layska daayaa roone waxay dhahaan waxa ka roon iyadoo taraajimta la khaas yeelo ama beled lagu khaas yeelo ama shaksi beled sida lagu khaas yeelaya iyadoo loo dhaa reer madiina asaanidooda kaasaa ugu asaxsan waa wax kooban oo laysu miisaami karo oo laysu la muqaaranayn karo hadha markaasna la odhan karo kaasaa ugu raajaxsan maaha dee adduunyadii oo dhan waxay asaaniid jiray in laysan oo kale way adagtahay si loo muqaaraneeya ama shaksi baa la yidhaha ibse ibnu cumar oo kale ibnu cumar oo kale cumar oo kale abibakar oo kale asaaniiddiisa isaga wax laga wariyo sanadkaas baa u mudan ugu raajaxsan taas baa ka sahlan baa la yidhaa dhawaadna taasna qaybo dhan ayaa kutubta musalaxa inoogaba sugan bal marka haddaba haddii ay lagaba roon yahay haddana arrin kalean ka faa'iidaysanaynayo culimmadu asaaniiddan ay asax al asaaniid ku sifeeyeen markan isu wada geysanno waxay noo soo baxayo asaaniiddaasi inay ka raajaxsanaanayso asaaniiddii saxiixba ahayd laakiin aanay cid ahlucilmiga ka midii ku tilmaamin amaanay ku sifayn asaxul asaaniid inuu yahay kolleyna umuuraha tarjiixu wuxuu muuqdaa marka tarjiix loo baahdo tacaarud yimaade haddii kale dee xadiidkii saxiixa waa saxiixun ood ku wada camal falay kol haddaan wax caaridayaa jirin bal markaa asaaniidan haddii aan nidhaahno xataa waa laga roonyeyba in san loo dhex galo in sanad inuu asaxul asaaniid mutlaqan yee loo xukumo haddana maxay noo soo baxaysaa asaaniiddii culimmadu ay asaxul asaaniid ku sifeeyeen marka way ka raajaxsanaanaysaa xadiid ama sanad aan cid ahlucilmigii ka mida aqoonta halkan u lahayd ee aimada ku ahayd aanay ku tilmaamin inuu asaxul asaaniid yahay hadhow haddii loo baahdo tarjiix ama tacaarud yimaado awalu man jamaca sixaax alxadiid bal cid xadiidka saxiixiisa ururisay kii ugu horeeyey faaida awalu man shaksi kii ugu horeeyey oo ictana u cinaayooday ku dadaalay oo dee isaga u cinaayooday bijamci saxiixi saxiixa ururintiisa isagoo khaas yeelaya weeye oo gooni yeelaya oo axaadiistii kaleen saxiixayn gooni uga soocaya abuu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil albukhaariyu kaas buu ahaa watalaahu waxaa raacay oo isna ku raacay xagga fil ictinaa'i bisaxiixi saaxibuhu saaxibkii wa tilmiiduhu dee rafiiqiina waa ahaa saaxibkiina waa ahaa axaadiidna waa ka wariyey walow aanu saxiixiisa kaga warin saxiixa muslim haddana khaarija saxiixi waa ka wariyay oo faa'iido badan waa ka faa'iidaystay haddaba tilmiidkiisii abulxusein muslim ibnu alxajaaj annaysaabuuriyu ee magaalada naysaabuur la yidhaaho loo nisbeeyey sida bukhaariba bukhaaro magaalada la yidhaho ilaa imakaba magacii leh loogu nisbeeyey fahumaa labada labada inkitaab asaxu kutubi alxadiidi kutubta xadiidka oo dhan kuwa ugu sixo badan weeye oo kutubta xadiidka oo dhan kuwa ugu sixo badan weeye oo iyagaa ugu raajaxsanoo dee waa kuwa saxiixa mooyaane wax kale aan laguba sheegin kolley imaam shaafici qowl uu leeyaa jiro ma ogi kitaab ka sawaab badan kitaabka maalik kutubta cilmiga kuma ogi taa kitaabkay noogu iman doontaa haddii la yidhaah iyo jawaabtii markuu muwadaca maalik kaba hadlayo taas iyadan arki doonaa oo sida dee inay asax yihiin iyo hadalkaa imaam shaafici laysu waafajinayo